ay jirto cabasho in laisu sheego annagu waxa aan soo jeedinnay in shirkaas looga looga hadlo arrimaha amniga bacdamaa amniga uu noo yahay muhiimadda koowaad ee dowlad goboleedyada madaxdoodana ay qayb ka yihiin national security council arrintaasi waa nalagu diiday waxaa la yidhi waxaa laga hadlayaa marka hore siyaasadda ha laga heshiiyo ma xuma siyaasadda in laga heshiiyo macnaheedu waxay tahay waa dood furan iyadoo ay saas tahay dood furan umaynan deynin waxaan qaadannay mawduucyo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo markii aan meeshii isugu nimid oo la yidhi waxaa laga hadlayaa siyaasadda guud ee dalka iyo sidii loo wada shaqayn lahaa waa arrin fiican weeye waa liscaloloo xartay waa la wada hadlay qof walba fakarkiisu maaragtay keenay waa kala qaadanay fakarradii prime ministerku wuxuu keenay qorshihii iyo wixii loo baahnaa in laga hadlo wuxuu keenay dhowr shuruuc hindisa sharciyeedyo loo baahan yahay inaan kala tashan iyaga oo go'aan wadaneed laga gaaro waxay ku bilaabeen waxaa loo baahan yahay madal iyo forum ayaa loo baahan yahay ma xuma in la wada tashado laakiin forumku muxuu ku dhisan yahay mi structure ayuu leeyahay hadduu structure leeyahay waa inuu sharci leeyahay maxaa yeele structure hadduu leeyahay waa inuu guddoomiye leeyahay waa inuu secretary leeyahay annagoo tix raaceenna dastuurka qodobkiisa konton iyo labaad oo ka hadlaya xiriirka wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo laakiin meel ay kaga taallo golo in la sameeyo kuma ay jirto marka waxaan ku talinnay in mar walba laisu yimaado annagoo wada shanayna laakiin aan la samaynin madal maxaa yeele madal waa la soo arkay hadday wanaagsanayd iyo haddaysan wanaagsanayn labadaba arrintaasi waan ugu yaro adkaatay waxaan u gudubnay doorashooyinka doorashooyinka waxay qabaan walaalahay waxay qabaan in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo hadda doorashadan waxaa looga hadlay baydhabo oo si fiican looga munaaqashooday kulligeenna aan wada siixnay moodalkii electionkaas uu noqon lahaa wixii technicality ahna waxay u taallaa golaha golaha shacabkae u taallaa golaha shacabkana iyaguna waxay ku leeyihiin dowlad goboleedyadu dad matalaya wixii loo baahan yahay in la bedelo waxaanu ku nidhi halkaas ha laga saxo annagu haddii aan keennay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ummadda soomaaliyeedna aan awooddoodii aan gacantooda ku soo celinayno wixii hadda ka dambeeya waxaa iska leh sharciyeenteeda golaha shacabkaa iska leh idinku bacdamaa aad ku leedihiin wakiillo u soo sheega wakiilladiinna sida ay wax idinla tahay la wadaaga arrintaasna xoogaa waynagu yara adkaatay